بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga ee landarus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka ku dhinta duufaantii ku dhufatay waddanka libiya oo gaartay lix kun iyo shan boqol oo ruux meydad hor leh oo la helay iyo qayb ahaan magaalada darnah oo ku burburtay duufaantaasi wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonaa faladimir putin oo ku tilmaamay maxkamadinta donald trump inay tahay mid muujinaysa sida uu u qurmay nidaamka ka jira waddanka maraykanka dab xooggan ayaa ka kacay dhismo ku yaal magaalada hanoy ee waddanka fiyetnaam dowladda kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal cusub oo nooca riddada fog ah xilli madaxa pyongyang uu booqasho ku tegay waddanka ruushka qodobadaasi wixii soo koray aad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka waxaa sare u sii kacaya dadka ku dhintay duufaantii laayaanka ahayd ee maalin ka hor ku dhufatay bariga waddanka liibiya waa sidii xaaladda magaalada darna wararkii ugu dambeeyey ee musiibadii ka dhacday waddanka liibiya waxaa warbixintan kusoo koobaya wararka xaaris lix kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ku nafweeyay daadad ku dhuftay magaalooyin dhaca bariga waddanka liibiya xilli dhibaatada ugu badan ee soo gaartay magaalada darna halkaas oo uu sii xoogeysanayo khasaaraha laga soo calaamadeynayo wakaaladda wararka libiya ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay fatahaadda waddankaas ay gaartay lix kun iyo shan boqol xilli dadka la la'yahay lagu qiyaasay kumanaan kale mas-uul ku sugan dalkaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ugu yaraan toban kun oo ka mid ah dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aan la ogin halka ay ku dambeeyaan muuqaalo laga soo qaaday magaalada ayaa muujinaya miidad fara badan oo lagu arkay deegaanka shiixa oo ka tirsan magaalada halka sidoo kale ay jiraan codad ka soo yeeraya dadweyne ku sugan qabuuraha kuwaas oo dalbanaya aalado ay u kaashadaan aaska meydadka tirabeelka ah muuqaalo hawada sare laga duubay oo la faafiyey ayaa iyagana laga dheehan karaa raadadka burbur xooggan oo ku yimid xaafado ku yaalay magaalada darna kuwaas oo ay biyuhu ku fataheen sidoo kale waxaa la arkayaa guryo badan goobo ganacsi iyo warshado ku yaalay magaalo xeebeeda darna oo gebi ahaanba baaba-ay kadib markii ay xaafado kaamil ah fataahaduhu jiireen hay-adda waddooyinka iyo buundooyinka libiya ayaa sheegtay in isku xirka waddooyinka burbure lagu qiyaasay soddon kilomitir waxaa intaa ku dartay in lasoo diiwaangeliyey burburka shan buundo oo xigay dhanka waadiga magaalada darna waxaana masaaxada dhulka ku hareersan dooxadaas ee ku saamoobay daadadka lagu qiyaasay sagaashan higtar sida ay warka u dhigtay waxay hay-addani intaa ku dartay in dariiqa keliya ee soo haray islamarkaana la adeegsan karo uu yahay waddada deegaanka duhrul xumur darna waa magaalo buraleyha oo dhacda xeebta badda meditereniyanka ee bariga libiya waxaa waqooyi ka xiga badda meditereniyanka halka koonfurna ay kaga beegan yihiin dhul cagaaran oo buraley ah waxaa magaaladani kala bara waadiga ay caanka ku tahay oo lagu tiriyo mid ka mid a astaamaheeda muhiimka ah dooxadan ayaa waxaa buux dhaafiyey biyo waxaana taas ka dhalatay dabeesha loo yaqaan daniyel iyadoona sii xoogaysatay si aan hore loo arag duufaanta ayaana halkaas ka dhalatay kadib markii cadayska biyaha uu gaaray heer aad u sarreeya khasaare aad u xooggan oo isugu jira burbur iyo dhimasho ayaana xigay arrinkaasi sababo ku aadan labadii biyoxireen ee halkaas ku keydinayay biyaha ka yimaada dhammaan dooxooyinka buuraha cagaaran ee ku yaalla bariga libiya oo gebi ahaanba dumay ayaa lagu soo warramayaa in magaalada darna ay soo gaareen khasaaraha ugu xooggan ee daadadka dalkaasi lix kun iyo shan boqol ayaa iyada oo keliya laga soo diiwaan geliyey kuwaas oo ku dhintay daadadka halka tiro intaas ka badanna lalayahay weli uu isa soo tarayo nambarka dhimashada maadaama dadaalo baadigoob ah ay weli ka socdaan deegaanada ku xidhiira magaaladaasi iyo sidoo kale gudaheeda taarikhyahanka liibiyaanka ee faraji daawud adarnawi ayaa sheegay in dhammaan magaalooyinka dhaca bariga liibiya marka laga reebo bangazi ay ku yaalaan hareeraha ama bartamaha buurta weyn ee cagaaran hase ahaatee in kala bar magaalada darna ay hoos uga dhacdo waadiga ayaa sababay in uu kordho xajmiga khasaaraha hantiyeed iyo midka nafeed ee magaalada soo gaaray ayuu yidhi faraj addarnawi ee sidoo kale warbaahinta u sheegay in deegaanada kale ah mukhayli qayqab duhurulxumur qubba iyo casiyaad ay dhammaanba halka ay biyaha ka yimaada kusoo qulqulaan uu yahay waadiga magaalada darna kadib markii uu si xaddaafa u buuxsamay waadiga ayuu aqoon-yahan addarnaawi sheegayaa in laba biyo xidheen oo muhiim u ahaa kaydinta biyaha ka soo qulqula deegaanada sare ee buuraleyda ah ay burbureen sabab uu ku aadan duufaanta daniyeel arrinkaasna uu dhaliyey musiibada qabsatay dadka magaaladaas iyo deegaanada kale ku dhaqan faraj ayaa soo hadal qaaday dhinac kale oo kaga faaloonaya taariikhda waadiga magaalada ee ay duufaantu ka bilaabatay wuxuu leeyahay waadiga darna waa midka ugu muhiimsan dooxooyinka liibiya waana astaanta uga caansan raadadka ay leedahay magaaladaasi hase ahaatee wuxuu ka dhigan yahay halis joogto ah oo haysata dadka deegaanka maadaama uu hore sidan oo kale u dhaliyey musiibooyin la mid ah midda ay maanta la nool yihiin oo ah duufaanta daniyaal sanadkii kun sagaal boqol kow iyo afartankii ayuu sheegayaa taariikhyaanka liibiyaanka ah in magaalada ay ku dhufatay fatahaad xooggan oo awoodda ay lahayd awgeed badda kusii xaqday taangiyo iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada jarmalka arrinkaas ayaa dhacay sida uu sheegayo darnaawi intii uu socday waxay ugu yaraan dagaalkii labaad ee adduun balse ma jirna cod ka hadashay halista iyo waxyeelada nafeed ee ka dhalatay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii waxaa mar kale dhacay fatahaado xooggan oo yimid kadib markii ay sii xoogaysteen heerarka biyaha ee waadiga magaalada waxaana ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca dad boqolaal ah sidoo kale waxaa burburay guryo aad u fara badan awooddii ay ku socdeen daadadkaasi awgeed waxay biyuhu dhaqaajiyeen dhagaxa aad u weyn oo yaalay magaalada gaar ahaan dhagaxaanta loo yaqaan zanabuzeyt kaas oo daadadka la socday laga soo bilaabo deegaanka caynulbilaad ilaa mandiqada dhacda bartamaha magaalada sida ku cad xogta uu bixinayo taariikhyaanka reer libiya ee la hadlay warbaahinta sidoo kale wuxuu ninkani xusay daadad kale oo dhacay intii u dhexaysay sanadadii kun sagaal boqol lixdan iyo sideed ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii balse kuwaas wax dhibaato ah lagama soo diiwaangelin sidau warka u dhigay wuxuu isagoo sii wataa ka hadalka taariikhda dooxada darna sheegay in iyadoo samaynaysa iskuday xad loogu yeelayo waadiga argagaxa badan ee dowladdu dhistay biyoxireenada labadah ee burburay saacadihii lasoo dhaafay arrinkaasoo dhacay sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii kadib markii la dhisay ayaa mid ka mid a biyoxidheennadii kusoo rogmaday biyomareenka arrinkaasna waxaa ka dhashay in mar kale ay dhacaan fatahaado kale oo dhaliyey waxeelo nafeed ilaa taariikhda waqti xaadirkana ma istaagin musiibooyinka ka dhalanaya daadadka magaalada sida uu sheegayo darnaawi mar kale ay fatahaado ka dhaceen magaalada darna sanadkii labada kun kow iyo tobankii kadib markii dowladda liibiya ay isku dayday inay soo saarto biyihii isbiirsaday sababa ku aadan roobabkii da-ay oo ku sigtay in magaalada ay maasheeyaan khasaaraha ka dhashay burburka labadii biyoxireen ee magaalada darnah ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay adeegyo muhiim u ahaa bulshada iyo hanti gaarlool ahaa marsii horreysay oo shalay ahayd ayuu xuseen suweydaan oo ah mas-uul ka tirsan xukuumadda midnimada qaran ee waddankaas waxa uu sheegay in waddooyinka iyo buundooyinka magaaladaas ay gebi ahaanba duufaantu baabi'isay isagoona tilmaamay in qarashka ku bixi doona dib u dhiskooda uu gaarayo saddex boqol milyan oo diinaar oo u dhigmaa lixdan iyo toddoba milyan oo dollar magaalada darnah ee ay musiibadu ka dhacday waxa ay dadkeedu caan ku yihiin shareeca jacaylka iyo gargaaridda mujaahidiinta waa magaalo ku suntan kacdoonkii ka dhanka ahaa daaqigii halaagsamay ee mucamar al khadaafi darna ayaa lagu tilmaamaa macqalka salifiyiinta dalka liibiya waxaana magaaladani ka soo jeeda hogaamiyaal mujaahidiin ah oo qaarkood ay shahiideen halka qaar kale ay weli halgamayaan jamaacadii ansaaru shariica ee liibiya ayaa magaaladan si aad ah looga taageeri jiray ducaadda masaajidda darna ayaa caan ku ahaa faafinta dacwada jihaadka iyagoo la dagaalami jiray shirkiga iyo khuraafaadka rabbi ha u boogadhayo muslimiinta liibiya ee musiibadani weyn ay haleeshay gaar ahaan reer banqhazi iyo darna oo dhibta ugu daran ay gaartay بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ayaa faafisay xalqada koow iyo tobanaad ee majallada ummatun waaxida haddaba waa kuma haani xanjuur oo ka mid ahaa haleeyadii fuliyey weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waa qaybta labaad ee warbixinnadan waxaa sii ambaqaadaya walaalka soyib cabdulaahi
كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام علام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام لله
هاني حنجور من أهل الطائف مدمر مركز الدفاع الأمريكي بنتاغون صفاء ظاهر وفداء باهر waa duuliyihii rogcadaaga ahaa iyo faariskii qiimaha badnaa haani ibnu saalex ibnu xuseen ibnu xanjuur addaa'ifi oo mujaahidiinta dhexdooda looga yaqiinay curwa addaa'ifi waa qaa'idkii hogaaminayey weerarkii lagu beegsaday wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagon oo ah hoyga sharta iyo halka laga soo abaabulo duulaannada saliibiga mucaasirka ah waana isla goobta sidoo kale ay ka fulaan awaamirta lagu burburiyo islaamka iyo ehelkiisa allaha ka aqbalay shahaadadiisa wuxuu shahiidkeena maalin isniin ah bishii agosto ee sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii uu ku dhashay magaalada daa'if halkaas oo uu ku koray kuna soo barbaaray daacada allaah daa'ifna waa magaaladii laga soo buriyey nebiga sala allahu calayhi wasallam markii uu doonay in dadkeeda dacwada uu gaarsiiyo sidoo kalena lagu soo dhaawacay balse markaas wuxuu nebiga uu diiday dalabkii uu u soo bandhigay malagga buuraha si uu u burburiyo magaaladaasi iyo ehelkeeda wuxuuna nebiga uu ku yidhi waxaan allaah ka rajaynayaa in dhabarkooda uu ka soo saaro kuwa allaah caabuda keligii oo aan wax la wadaajin ashahiid hani xanjuur waxa uu ku saamoowey dacwadii imaamkii mujaahidka ahaa ee sheekh cabdalle casaam raximahullah wuxuuna bilowgii dhallinyaronimadiisa uu u soo hijrooday afganistaan waxyar ka hor intaysan isaga cararin ciidamadii midowga sofiyeeti dhammaadkii siddeetameeyadii ee qarnigii tegey inta uu afganistaan uu joogayna wuxuu ka qayb qaatay jihaadka iyo sidoo kale acmaal khayri ah أمره إكرام فمضى إلى الجنات راحا مفارقا مفارقا دنيا بها الأرزاء والآلام آلام نال الشهادة وهي كل مراده فتحققت kadib wuxuu haani uu ku laabtay dhulka xaramaynka halkaas oo uu sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii uu kaga safray dalka maraykanka si uu luqadda ingiriiska uga soo barto jaamacadda arizona wuxuuna ahaa mid si adag ugu dheggan diintiisa kana muuqato tacaaliimta islaamiga ah sidaba lagu qiray taqriirkii kongareeska maraykanka uu ka soo saaray howlgalkii kow iyo tobankii sebteembar kadib shahiid hani xanjuur wuxuu dib ugu soo laabtay xaramaynka wuxuuna sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii oo mar kale uu ku laabtay maraykanka si uu u barto duulinta diyaaradaha isaga iyo saaxiibadiisa allaah ayaa u fududeeyey barashada fannigaasi wuxuuna weliba kaga dheereeyey ardaydii la baranaysay duulinta diyaaradaha sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayuu helay shahaadada duulinta diyaaradaha qaaska ah iyo sidoo kale kuwa ganacsiga sida ay sheegayso majalladda ummatun waaxidah waa istishhaadiga keliya ee ka mid ahaa afartii duuliye ee howlgalka fuliyey ee haystay shahaadada duulinta diyaaradaha ka hor inta uusan bilaaban diyaargarowga howlgalkii kow iyo tobankii sebteembar wuxuu duuliye hani xanjuur uu dib ugu soo laabtay dhulka bilaadulxarmayn isagoo shaqo ka raadiyey mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada jiddah balse dhanka kale waxay naftiisa ay u hamuun qabtay jihaadka waddada allaah iyo saaxaadka ribaadka wuxuuna la qadaray in dhammaan iskudayadiisa ay suurtoobi waayaan kadibna dib uu ugu laabto afghanistan sannadkuna wuxuu xilligaas ku begnaa sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii isagoo wakhtigiisa qaar ka mid ah ku qaatay mucaskarkii faaruuq wuxuuna baranayay nuucyada kala duwan ee hubka intii uu ku sugnaa mucaskarkii faaruuq ee afghanistan mawaaqiftii laga diiwaangeliyey geesigeenna waxaa ka mid ahaa in maalin maalmaha ka mid ah walaal uu si qalad ah gaanjada uga bixiyey bambo uuna si khaldan ugu soo dhex tuuray walaalaha dhexdooda allah ha ka aqbalee shahaadadiisa wuxuu hani xanjuur oo naftiisa ku furtay walaalaha kale isagoo ka badbaadiyey bambada kana fogeeyey goobtii ay ku sugnaayeen walaalaha allah fadligiineh isagana wax dhib ah ma aysan soo gaarin wuxuu in muddo ah walaalihiisa uu kula ribaadayey afghanistan ilaa sheekh usaama binlaadin iyo sheekh abuxafsa al kumandaan oo ahaa mas-uulkii caskariga ee mujaahidiinta alqaacida ay maqlaan inuu yahay duuliyo farta ka xidhan haystana shahaadada duulimaadka waxaana allaha u wada naxariistee labada sheekh iyo hani xanjuur ay u kulmeen si deg deg ah waxaana loo soo bandhigay inuu fuliyo camilad ishtishaadi ah shahiidkeenna ayaana si deg deg ah ku aqbalay arrintaasi isagoo sheegay inay tahay karaamo xagga allaah ka ahaatay waxaana markaas lagu biiriyey haligiyadii loo diyaarinayey howlgalkii manhattan ee uu hogaaminayey al amiir maxamed cada
لم يلههم ما حولهم من زخرف من زخرف أبدا ولا ترف ولا أنغام أنغام نذروا نفوسهم لنصرة دينهم لم يخد عنهم في الحياة حطام بالأمس كان لنا لقاء طيب طيب
markii sannadku uu ahaa laba kun ayuu hani xanjuur haleelay haliyiyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee loo diyaariyey howlgalkii kow iyo tobankii sebtembar wuxuuna amiirka majmuucadda maxamed cadda u doortay inuu hogaamiyo diyaaraddii beegsatay xaruntii wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagon oo ah dhufays ciidan midka ugu adag ee ku yaala caalamka waxaana intii howlgalka uu ku guda jiray haliyeygan uu isticmaalay farsamooyin mucjiso ah oo khubarada diyaaradaha ay ku tilmaameen in haani uu yahay mid ka mid ah duuliyaasha kuwooda ugu xirfadda badan caalamka wuxuu marka hore uu ka qarsoomay raadaarada iyo shaashadaha lagala socdo dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha wuxuuna isagoo ah gantaal ka mid ah gantaalada islaamka uu kaga yimid meel aysan filaynin maalinimo talaada ah oy taariikhdu ku beegnayd kow iyo tobankii sebtembar diyaarad nuuceedu uu yahay bonin toddoba boqol konton iyo toddobo ayaa cagaha ka soo qaaday dhabbaha diyaaradaha ay ka hadaan ee garoonka dolis iyadoo ku sii jeeday magaalada washington balse waxaa hoggaanka diyaaradda la wareegay majmuucaddii uu hogaaminayey hani xanjuur waxaana majmuucada qayb ka ahaa shahaadadooda allaha ka aqbale walaalaha kale ah saalim alxasiimi nawaaf alxasiimi khaalid almixdaar iyo walaalka maajid muuqidi allah fadligiis howlgalkaas waxaa lagu dilay boqolaal saraakiil iyo askar maraykan ah oo ka shaqaynayay wasaaradda difaaca maraykanka wuxuuna alla ku guuleeyey in howlgalkooda uu ku soo idlaado si guul ah islamarkaana sanka dhulkay ugu jiidaan embaradooryadda sharta ee ameerika oo ah midda sida bandiiradda saliibka sagaal iyo toban haliyey oo keliya oo ka mid ah wiilasha ummadda ayuu allah sabab uga dhigay inay dhulka dhigaan sanamkii casriga ayna beddelaan habsami u socodka taariikhda mucaasirka ah waana iyaga kuwa sababay in in ka badan muddo labaatan sana ah maraykanka lugaha ay ugu jiidaan dagaaladii ugu dheeraa uguna khasaaraha badnaa ee qarnigan waana dagaalkii washington ee ula baxday alxarbu cala alirhaab
بعظائم الأعمال فيها قاموا قاموا من كل من عافى الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان All the brothers who took part in the raids on America were dedicated, strong willed, highly motivated in- individuals with a burning concern for Islam and Muslims. And they had to be to be chosen for such a difficult mission. They were definitely not failures looking for a way out. Look at the pilots Muhammad Atta, Marwan Shehi, Ziad Jarrah, Hani Hanjour. All of them had, had lived and studied in the West. All of them had the world within their dhammaan walaalihii ka qayb qaatay weeraradii maraykanka waxay ahaayeen kuwa ku tilmaaman go'aan ikhlaas iyo dawaafic xooggan oo gubtay qof walba oo muslim ah waana sababta keentay in loo doortay hawshaasi adag ma ahayn kuwo fashilmay oo doonayay meel ay ku baxsadaan bal eeg maxamed cada marwaan shixi siyaad jaraax iyo haani xanjuur dhammaan waxay ku noolaayeen oo ay wax ku barteen galbeedka adduunyaduna waxay ahayd kuwo ay u fududdahay haddii ay rabeen laakiin damiirkooda ma aqbalin in ay nolosha adduunyo ku raaxaystaan iyadoo ay ummadooda gubanayso had lived and studied in the West. All of them had the world within their reach if they had wanted it. But how could they live with themselves if they were to enjoy this worldly life while their ummah burns? While their ummah burns.
في كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام علام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka moxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim qaraxyo culus oo si weyn loogu naafeeyey murtasaqada ruushka ee fagner iyo ciidanka dowladda camiilka ah ee maali ayaa ka dhacay gudaha waddanka maali ciidamada mujaahidiinta jamaacada oo gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa ilaa iyo laba qarax oo culculus la beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan ciidanka dowladda ridada ah ee maali iyo kuwa murtasaqada ah ee ay ku adeegato dowladda ruushka ee fagner halkaasi oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kolonyada qaraxyadan ayaa kolonyada ciidamadan haleelay xilli ay ku socdaalayeen inta u dhexaysa deegaanada kale ah booni iyo hambari waxaana qaraxyadaasi inta la xaqiijiyey lagu burburiyey gaari gaashaaman oo qayb ka ahaa kolonyada halka ay ku halaagsameen dhammaan ciidamadii la socday dhanka kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa laba weerar oo ka miin ah u dhigay ciidanka dowladda ridada ah ee maali iyo kuwa fagner xilli ay marayeen meel u dhow magaalooyinka booqo iyo markala ee gobolka noono mujaahidiinta maali waxay xaqiijiyeen in weeraradan ay ku halaagsameen dhowr askari halka sidoo kalena ay askar ku dhaawacmeen waxay allah fadligiis ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ku guulaysteen inay soo furtaan qof muslim ah oo ay cadowgu waddada ka soo qafaasheen dhanka kale ciidamada dowladda dabalilifka ah ee maali ayaa xaqiijiyey in toban ka mid ah ciidamadooda riddada ah lagu dilay howlgal jihaadi ah oo jumcihii lasoo dhaafay lagu beegsaday xero ciidan oo ku taal waqooyiga maali taliska milatariga ee xukuumadda bomaako ayaa qoraal ay faafiyeen ku sheegay in tobankaasi askari looga dilay qarax lagu beegsaday gaari ay maleeshiyaadkaasi wateen oo ku sugnaa magaalada gaw maleeshiyaadka dowladda camiilka ah ee dalka maali ayaa horey u dafiray inuu wax khasaaraha ka soo gaaray howlgalkan qaraxa ah balse mujaahidiinta oo si daqiiq ah u soo tabinaya dhacdooyinka xaqiiqiga ah ee ka jira furimaha dagaalka ayaa xukuumaddan ridada ah ku riixay inay qirato qayb ka mid ah khasaaraha ka soo gaaray furimaha dagaalka madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa maxkamadeynta donald trump madaxweynihii hore ee xukuumadda washington ku tilmaamay inay tahay mid muujinayso sida uu u qurmay nidaamka ka jira waddanka maraykanka putin oo ka hadlayay maxkamadeynta trump oo ah madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka ayaa sheegay in arintaasi ay tahay mid ay dani ugu jirto dowladdiisa isagoo intaas sii raaciyey in dacwadaha ka dhanka ah trump ay yihiin kuwa la siyaasadaynayo madaxweynaha xukuumadda uu fadhigeedu yahay moscow ayaa hadalkan uu jeediyey ku muujiyey sida ay dowladdiisu ugu faraxsan tahay kala qaybsanaanta ka dhex jirta siyaasiyiinta maraykanka buutin ayaa mar uu arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi
Что касается преследования Трампа, As far as the prosecution of Trump is concerned, this is good for us in today's conditions because it shows the rottenness. of marka the laga American hadlayo system.
arinta maxkamadeynta cannot trump pretend to teach waa arrin others annaga about noo democracy.
wanaagsan marka la eego All wadciga that hadda is jira happening to Trump sababtoo is the ah wuxuu si cad u persecution of a muujinayaa political sida uu u rival qurmay for nidaamka ka jira political dalka reasons.
maraykanka And kaas this oo is aan done in awoodin front of hadda the inuu public dadka of ka the dhaadhiciyo United States in uu barayo and the whole dimuqraadiyadda world, which waxa cannot soo socda pretend to waa teach culays others siyaasadeed about oo la democracy.
saarayo mid ka mid ah All that is dadka happening ugu with Trump cadcad ee u is the tartamaya xilka persecution of a madaxweynaha political maraykanka rival adduunka for oo dhanna political arrintaas wuu reasons.
arkaa And this is done in front of the public of the United States and the whole world.
ugu yaraan laba xubnood oo ka mid ah mustawdiniinta yuhuudda ayaa dhaawacmay kadib markii lagu beegsaday weerar toogasho ah xilli ay marayeen waddada weyn ee magaalada xawaara ee dhacda koonfurta magaalada naabolis idaacadda ku hadasha afka ciidamada yuhuudda ayaa sheegtay in raggii ka dambeeyey weerarkaasi toogashada ah ay si nabadgelyo ah goobta kaga dhaqaaqeen islamarkaana ay ku daba jiraan ciidamadooda maleeshiyaadka yuhuudda ayaa goobta u soo diray gurmadyo badan kuwaas oo xiray aagga ay toogashadu ka dhacday islamarkaana bilaabay weeraro ay ku baadigoobayaan raggii fuliyey weerarka dowladda kuuriyada waqooyi ayaa mar kale tijaabisay laba gantaal oo nooca baaliistiga ah xukuumadda uu fadhigeedu yahay pyongyang ayaa gantaaladan u riday dhanka biyaha badda bari ee gacanka kuuriya sida ay sheegtay warbaahinta dalka ay jaarka yihiin ee kuuriyada koonfureed dowladda denmark ayaa ku dhawaaqday in dowladda ukrain ay siin doonto kaalmo milatari oo dheeraada kaalmadan milatari oo qiimaheedu ku kacayo adduun lacageed oo dhan siddeed boqol soddon iyo saddex milyan oo doolarka maraykanka ah ayay sheegtay dowladda denmark inay ku wareejin doonto xukuumadda kiyef xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka moxamed xasan alfaatix gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabaynay caalamul yoom sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا